maamulka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa tababar aqoon kororsi ah oo ku saabsan ilaalinta dadka rayidka ah usoo gabagabaysay askar booliis ah kana tirsan maamulkaasi tababarkan oo socday muddo saddex maalmood ah waxaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee caasimada dowlad goboleedka jubbaland labaatan iyo shan sarkaal oo booliis ah oo ka socda qeybta booliiska ee siralion ayaa ka qayb galay tababarkan tababarkan waxaa muddadii uu socday lagu bartay sidii ciidamada loo fahamsiin lahaa tilmaamaha quseeya ilaalinta dadka rayidka ah gaar ahaan xiliyada ay socdaan gudashada waajibaadyada ciidan ee u xil saaran yihiin ayaa lagu yiri tababarkan ayaa wax badan ka tari doona ilaalinta dadka rayidka ah